bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ama bacd adeer kulankan shir jaraa'id baa maanta meesha ka dhacay oo beesha absame iyo adeerkood ilma absame iyo adeerkood ay qabteen shirka jaraa'id oo ku saabsanaa musharaxiin saddex nin ah oo beesha ka dhalatay oo absame iyo adeerkoodoo taagnayd inay laba ninna loo sheegay inay iska joogaan oo wakhti kale uun berri doorashada dambe musharaxna ninka nin laga soo qabto madaxweyno uu ninkaa u tartamo labadii musharaxaynu reebnay rofesor gandi iyo sheekh shakuul nin walba waxaan idhi halkiina joog waad mudantihiin kursiga inaad heshaan dad aad u soo halgamay iyo aad loo jecel yahayna waa tihiin laakiin maanta ma ahe berri insha allahu allehayna gaadhsiiyo maanta waxay rabtaa beesha absame iyo adeerkood shay ay midnimo la yidhaahdo midnimadaasay ku dadaalahayaan inuun tafaraarq uuna ku keenin musharaxiin badan oo ka dhalatay iyaga inaynan dadkaasi ayna tafaraarq ku keenin sida midnimada loo helo absame iyo adeerkood waxaanu doorannay inuu musharaxa inaan ka dhigna madaxweynaha saddexda sane ee kumeelgaadhka ah sheekh axmed madoobe aanu ka dhignay arrintaasi shirkaa jaraa'isadaasoo haa salaadiintii beesha cabsame iyo adeerkood way isku raaceen wiilashii adeeradaanu ahayne kulleyta fariintana waa la gaadhsiin sidaasaanu isku raacnay shirkuna sidaasu ku saabsanaa
labada mas-uule kale aad sheegtay fariinta in la gaadhsiin doono ma jira miyaa wax kulana oo ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay la qaateen oo arrintan ay kaga dhadhicinayaan kulley arrintaasi laba jeer baa loo yeedhay maayna imanin laakiin saddex jeer baa loo yeedhay laakiin waxaan jeclahay inay haddana kulankii wuu soconhayaa iyo waa dad wada dhashay waa dad wada isku wax doonahaya waxaanu doonaynunbay doonayaan waayo kursiguna maa noqonhaya saddex nooguma qaybsamayo hal kursi sidaa awgeed ayaanu arrinkan go-aanka u soo saaray wixii kale wanaagaana gadaal baynu haddii laydha ka sii wadan doonaa
tani markaa ma laga yaaba in caqabad ay ku keento shirweynaha dowlad goboleedka jubbaland
maaanu sugayna inay u furto fadxi baanu sugaynaa midnimadanada iyo wadajirkanaga iyo salaadiinta dhaqanka beesha absame iyo adeerkood waxaanu rajaynaynaa go-aankaan qaadanay jubbaland oo dhanna inay nala qaadanayso sida ugu dhaqsaha badanna aan madaxweynihii aanu u dooranno marka sidaasaan rajaynaynaa iyaga caqabada ma sugayno waayo wiilashu waxay doonahayaan waxaanu doonaynun baan doonaynaa ina walba waa siyaasi oo kursigun baa hunguri kaga jiraa mooyeen isku dan baan nahay isku taariikh baan nahay isku tabaan nahay